جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa cambaareysay weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee degmada ceeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo bilicda ah ayaa laga dareemayaa degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud madaxa maamul goboleedka ishahadaadirka ah ee koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay saraakiisha xabashida etoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo isagoona u muujiyey walwalka uu ka qabo kabixitaankooda dalka soomaaliya makaatibta dacwada ee wilaayaadka islaamiga gada iyo jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey gaadiidleyda iyo dullaaleyda ku kala dhaqan degmooyinka salag leh iyo deegaanka ilbeete dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiya weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli subaxnimadii shalay weerar cagmarin ah loo qaaday saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaa weerarkaasi barakadsanaa ka warbixiyey afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abu muscaba wuxuu afhayeenka ka warbixiyey khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi lagu soo afjaray afar saldhiga oo ay murtadiinta ku lahaayeen caleera isagoo sidoo kale sheegay in mujaahidiintu la wareegeen saanadii ciidan ee yiilay xerooyinkaasi waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawac intaas ka sii badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaadala dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaallay saldhigyada murtadiinta degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jireen gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa sidoo kale ciidamada lagu daabulo sheekh abu muscab ayaa sidoo kale baaq muhiim ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku dhammaanaya xerooyinka cadowga iyagana waxaan ku leenahay intiinnii dhimatay waaba halaagsameen oo adduun iyo aakharaba waa khasaareene intiinna nool allah subxaana wa tacaala u toobadkeena diinta islaamkana usoo noqda dantiinna ayaa arrintaas ku jirta ee qaata taladaas aan idin siinayno haddii aad diiddaan waxaa idin sugaya waa dhabbihii ay mareen saaxiibadiinnii hore iyo wax kasii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameynba aan idinku soo qaadno ciidamada mujaahidiinta ee fuliyey weerarkaasi ayuu sidoo kale afyeenka ciidamada mujaahidiinta u diray fariimo muhiim ah isagoo noogu baaqay inay sii wadaan jihaadka ay kula jiraan saliibiyiinta iyo dabariifyadooda ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas fuliyey waxaan leenahay jasaakumullaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ugu dambayntii sheekh abu muscab ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah isagoona ugu baaqay inay garab istaagaan mujaahidiinta waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gebangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo kala isdabajooga dalkayaga ku hayeen faragelinna ku hayeen dadkayaguna uu ka xasili waayey insha allahu tacaala waxaa loo bixi doonaa biri ammaana iyo in maaragta waxaa weeye dalku uu nabadoobo iyo dalka dowlad islaamiga insha allahu tacaala inay ka hirgasho lagana raysto dhibaatooyinkii iyo boogihii lasoo maray marka waxaan leeyahay bishaaraysta inta yaroo hadhay gaaladana waabaad aragtaan oo indhihiina aad ku aragtaane way israaci doonaan insha allahu tacaala labalaaba juhuudiinna ku bixiya jihaadka maalkiinna ku bixiya jihaadka wiilashiinna taladiinna iyo maskaxdiinna ku bixiya yaa loo kala harin insha allahu tacaala dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa cambaaraysay weerarkii lagu xasuuqay murtadiintii degmada ceeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya dowladda ridada ah ee turkiga ayaa cambaaraysay weerarkii shalay lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda turkiga ayaa lagu sheegay in dowladda turkigu ay ka damqatay xasuuqii murtadiinta ku gaaray dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer qoraalka kasoo baxay dowladda turkiga ayaa lagu yidhi sidaan waxaan aad uga xunnahay khasaaraha nafeed iyo midka dhaawac ee ka dhashay weerarkii maanta oo ahayd sideeda juun ka dhacay degmada ceeldheer ee soomaaliya waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarkaasi waxaana tacsi u diraynaa qoysaska askartii ku dhimatay weerarkaasi turkigu waxa uu sii wadi doonaa garab istaaga adag ee u fidinayo dowladda ridada ee xasan garguurte shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar barakaysan oo cagmarin ah ku qaadeen saldhigyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen degmada caalleer ee bariga wilaayada galgaduud waxaana maleeshiyaadkii shalay ku halaagsamay weerarkaasi ka mid ah maleeshiyaadka loogu yaro gorgor oo ah maleeshiyaad ay soo tababartay dowladda ridada ah ee turkiga mahadsanid yaasir horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo bilicda ah ayaa laga dareemayaa degmada ceel garas ee wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba haddana annagoo magaaladu ay mugdi joogto qof aqalkeeda keliya deb ku shidatay maahane nalkii habeenkiina dayax ahaay maalintiina asagu isshidayey aan naloo keenay aadaan uga sii mahad celinnay aadaana ugu faraxnay aadaana u soo dhoweynay degmada ceelgaras oo qiyaastii magaalada ceelbuur dhanka waqooyi lixdan kilomitir kaga beegan waxaa lagu soo afmeeray wejigii koowaad mashruuc bilicda magaalada dib loogu soo celinayo kaasoo socday muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa mashruucani qayb ka ahaa dayactir lagu sameeyey waddooyinka mara gudaha magaalada kuwaasoo burbur xoogan uu u geystay roobabkii dhowaan ka da'ay guud ahaan wilaayada galgaduud iyo wilaayaadka kaleba haddaba munaasabaddii mashruucaasi loo qabtay oo ay goobjoog ahaayeen waxgaradka nabadoonnada culmaa udiinka iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada ceelgaras ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa xaaji bashiir axmed xayle oo ah xubin ka tirsan golaha dhaqanka soomaaliyeed bismillaahi raxmaani raxiim munaasabadan waxaan fadhinaa galabta degmada ceelgaras ayaan fadhinaa magaalada roobo badan ayaa ka da'ay maaragtay oo waa magaalo ku taal meel biyo keen ah ku taalla biyuhu kusoo rogmadeen roobka korna ka da'ayay ayaa biyana maaragtay yimideen oo meelo fara oo waadiya ay yimideen alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda magaaladii miyihii way ka aruureen waana la dayactiray jidadkeedii bilicdeedii ayaa kusoo laabatay boqolkiiba boqol waa maaragtay waa hagaagsan tahay hadda insha allahu tacaala magaalada horumarkeedu waa sidii maarata alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad ay u wanaagsan tahay xaajiga ayaa sidoo kale sheegay markii dib loo dayactiray waddooyinka magaalada in la hirgeliyey korontada cadceedda ku shaqaysa iyadoo meel walba la qotomiyey baalinal uu ka ifayo habeenkii oo dhan maalintiina qoraxda dab ka qaadanaya waxaa kaloo magaalada bilicdeeda laga qabtay nalalka maaragtay solarka ah oo habeenkiina ifaa maalinkiina maaragtay qoraxdaas maaragtay kaysada aad iyo aad ay magaalada habeenkii ay u ifee nalalka waxaa geliyey kheyr badan allaha siiyey waaligayaga abuumaryam ayaa geliyey sababta lagu geliyana asiga markuu arkay magaalada inay dansan tahay magaaladu hadda way ifaysaa waa magaalo ife habeenkii sidoo kale waxaa tallaabadan bilicda magaalada ceelgaras dib loogu soo celinayo si quman u soo dhoweeyey waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas
roobo mihiigaana oo qurux badan oo waddanka galay oo lagu noolaaday oo dad iyo dunyo anfacay aa meesha ka da'ay waddooyinkii jeexjeexmay iyo biyihii ku soo rugmaday oo waddamo dheer ka yimid ama deegaankaba ka da'ay waddadu waa wanaagsan tahay aadaa loo mahadiyey maamulka iyo waxaana ku shaqo lahay dadka shacabkaa oo deegaanka midda kale ayadoo aad iyo aad iyo aad aan ugu baahannahay dhowr walxaad oonan hadda afka ku soo koobi karin waxaa naloo keenay haddana annagoo magaaladu ay mugdi joogto qof aqalkeeda keliya deb ku shidatay maahane nalkii habeenkiina dayax ahay maalintiina asagu isshidayey aan naloo keenay aadaan uga sii mahad celinnay aadaana ugu faraxnay aadaana u soo dhoweynay mashaariicda horumarineed ee laga fuliyey degmada ceelgaras waxay timid markii ay si xagar la'aana isu kaashadeen maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo laysku ballansaday in howlo kale oo bulshada ay mahadiso magaaladaasi laga qabto mahadsanid abushayba madaxa maamul goboleedka shaadala diriirka ah ee koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay saraakiisha xabashida etoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo isagoona u muujiyey walwalka uu ka qabo kabixitaankooda dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya iyadoo dhowaan kooxda ridada soomaaliya ay sheegtay in ciidamada ugu horeeya ee shisheeyaha ah ee ka bixi doona soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida etoobiya ayaa waxaa arrimahaasi ka hor yimid madaxa maamulka ridada koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen oo ka jawaabaya hadalka kooxda garguurta ayaa shalay kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xabashida ee ku sugan magaalada baydhabo iyadoona kulankaasi looga soo horjeeday qorshe ay wado kooxda ridada soomaaliya oo ay ku doonayso in ciidanka etoobiya laga saaro soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed shirka uu lafta gareen la yeeshay saraakiisha ciidanka xabashida etoobiya waxay dhabarjab ku tahay kooxda ridada oo doonaysay in deegaanada maamulkaasi laga saaro ciidanka xabashida etoobiya maamulka ashhadalla dirirka ah ee koonfur galbeed ayaa horey u qaadacay qorshaha xasan garguurte iyagoona sheegay in ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan deegaanada ay ka arrimeeyaan ay sii joogi doonaan xitaa haddii ay waddanka ka baxaan gaalada kale si kastaba ha ahaatee madaxda murtadiinta ayaa ka walaacsan sida ay maleeshiyaadkooda ugu sugnaan lahaayeen goobaha ay ka baxaan ciidamada gaalada atmis ee lagu wado in dhammaadka sanadkan ay isaga holeelaan waddanka soomaaliya mahadsanid cabdiqani makaatibta dacwada wilaayaadka islaamiga gada iyo jubbada dhexe ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey gaadiidleyda iyo dallaaleyda ku kala dhaqan degmada salagle iyo deegaanka ilbeete aan ku horumarno degmada salagle warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya cabdiwahaab maxamed bukhaari dowlad diini ah oo duruus kala duwan iyo muxaadaraad lagu qaatay socotayna muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada salagle u soo xiray inta badan dallaaleyda ka shaqaysata suuqyada degmadaasi dowradan ayaa loogu magac daray saxaabigii jaliilka ahaa ee zubayr binu cawaam alle raaliha ka noqdee waxayna qayb ka tahay olole dacwi ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada salagle dhowaan uu ku dhawaaqay kaasoo isna loo bixiyey siraatulmustaqiim markii ay dowradu soo dhammaatay ayay qaar ka mid ah dallaalaydii dowrada loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga andulus magacay waa xasan waxaan ka mid ahay dallaalayda degmada salagle ee ragga ugu caansan marka haddii ilaahay idmo waxaan ka hadlahayaa marka dowlada soo socotay iyo qodobadii aan kusoo qaadanay dowlada maanta inoo gabagabowday waxaan kusoo qaadanay alwalaa walbaraa iyo kitaabulbeec oo macnaha dhan walba ka hadlahayo xagga gaadiidka xagga xoolaha xaaraanta iyo xaalaasha sida loo kala bixinayo marka howlo badan baan soo qaadanay sidii loogu xiriiri lahaa macnaha ma aragtaay oo loogu taxnaan lahaa cilmiga loo baran lahaa oo dalaalka si dad cilmiyeysan ay u noqdaan oo xalaasha iyo xaaraanta kala yaqaano oo islaamka lafdhabar weyn u noqdo siday u noqon lahaayeen ayaa macnaha hadda naloogu gebagabeeyey meeshaan waa fiicannaha ilaahay baana ku mahadsan ilaahay baa aad iyo aad ugu mahadsan anigoo maxamed aalal cali ah dowladii maanta waxay nooga dhamaatay saddex beri ay noo socotay aniga waxaan ahay gudoomyaha oo suugeyda alxamdulilah aad aan u fiicanahay dowladda waxay nooga dhamaatay si wanaagsan ay nooga dhamaatay saddex beri ay noo socotay hadee dhan walba waan ka hadlaysay dowradan ayaa qayb ka ah dowraad diini ah oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday degmada salagleh taasoo ay ugu dambeysay mid loo soo xiray ganacsatada ragga ah ee degmadaasi ku dhaqan mahadsanid bukhaari dhanka wilaayada gadana waxaa warbixintan inooga diyaariya casaam carafaat dowradan ayaa ahayd dowlad diini oo maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ee gado u soo gebagabeeyey in ka badan soddon iyo shan qof oo ka mid ah mooteleyda iyo harqaanleyda ku dhaqan deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gado dowladan waxay socotay muddo toban iyo shan maalin ah iyadoonay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah munaasabadii lagu soo gabagabeynaya dowladda oo ka dhacday gudaha deegaanka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay kuwaas oo soo bandhigay waxyaabihii ay ka faa'iideen dowladda
خلقنا الله تعالى لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أركان الإسلام الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا aan oo ruuda ilbaata oo ku tirsan mootalayta mayba aan mahadnaqaanaya marka koowaad ilaahay aan ka mahadnaqaana tan kale lamaad macalimiintii dowro intaasna ahayd inka ilaahay iyoon ajar ninka ugu koran hasiiya dowladaha soo tumo iyo shan maalmood inkeraan miilinkeraan ninka sooti walbada una ku faaidni saddex kitaab una miilas una ka dhamaysini haddana kitaabo kalena nin sii bilaaw walbarashadana siin biro diyaar leynagana dadkii walaalada ahay oo walaawnin lakoo kitaabaduni lakoy walfansin diin ilaahay sinin barahin erin ini una unun hadhowayna markastana diyaar unagana walbadan una ku faagna waliyada ahadiisa barani dahaarada barani tawxiidka barani markasta may odsadaan ini si dowladun walbarashadun ini markasta lahanignaga oo unun un kufaa'idaysana بمعنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بمعنى أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه والزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع والتوحيد وإفراد الله تعالى بما يختص ثم أركان التوحيد اثنان وهما النفي والإثبات ثم أقسام التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما هو الشرك الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك ما هي الطهارة كل حدث وإزالة الخبث ما هي وسائل الطهارة وسائل الطهارة أربعة وهي الماء والتراب والضبغ والحجر الاستجمال an oo kamid ahaa carqanleyd magaaladakan caasimada elbaata meyba meel larahayes uma handaqaana si oo ninka wadeen duurida dadkan qurux badano meel rahay markastana lenghalaan si ama handaqaan inkastoo meel rahay walbadan inay dhim yihiin laakiin maasha allah walbadan faa'idne ilaahay meel rahay ajar iyo xasanaada ku sii unin meel rahay ilaahay nicama ilaahay ninkatoosii walbadano meel ka baranay oo kumid ah meel rahay sida fikira erus meel rahays oo siirada kumid ah nabi salallahu alayhi wasalam maasha allah walbadana meel rahays oo meel rahay lahan kooba kana ayaa ka qaadani marka ilaahay meel rahays mianfa inta meel rahays naawdiinta kuwaday meel rahays oo haddii ardana ilaahay meel rahay ajari iyo sooba kusii marka anoo kumid ahaa qaanleyda walaayada islaamiga hegado ayaa dardar gelisay dowraadka ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyadana horumar dhanka waxbarashada ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka deegaanada wulaayada mahadsanid cazam ugu dambeyntiina dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya mar kale warbixintan waxaa inoo haya abuushayba wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dab xooggan uu ka kacay xaafad ka mid ah magaaladaasi si gaara dabkani waxa uga kacay degmada hulwadaag ee magaalada muqdisho wararku waxay intaa raacinayaan in dabkani ay ku basbeeleen ilaa laba guri kuwaas oo waxba laga qaban waayey demintooda waxaa la tilmaamayaa in dabka uu sababay koronto oo guriga ku jirtay inta badanna waxaa la tilmaamaa dababka ka kaca magaalada muqdisho in korontadu ay sababto musiibada dabka ee ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hulwadaag waxaa ka warbixiyey qaar ka mid ah dadkii musiibadaasi ku dhacday
dib xoog laana soo gaaro maanta wax anaka maanta wax dib agushaataa meesa meel anak aadayna ma laha guryo dhana saa noqon wax maratan xireen ma haysano afar kun iyo siddeed boqol aa naga maqan sida odagan uu sheegaya guriga milkiilaha uu iska leeyahay waaye anagana kolley tog wixii naaga baaba'en waa naaga baaba'en wixii anaga kad aan u haysanay badarkii aan soo qaadan wixii dhan meesha ku jiraan maal iyo mood waxaan waa waxaan haysanay afar kun iyo siddeed boqol maxaa dhow xisaab male ma awoodna daa ku dhisana male hawada uu sasada meelaa seexana male guriga la joogin ilmaha lo ilmaha le baxsan ilmaha arag bixin koronto ka kacay dabka alaaba waxaa la soo tabiyaa in magaalada muqdisho xaafado ka mid a dab uu ka kaco taasoo inta badan loo aaneeyo korontada oo ay dadku u isticmaalaan si qaldan aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu